بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحو قبل آبانيا آيات الصدنات من سورة الساد قال الله تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب waxaynu ku soo jirnay qisadii la xidhiidhay nabiyullaahi sulaymaan calayhi salaam ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi daawuud waxaanu u hibaynoo siinay wawahabnaa lidaawuuda sulaymaan baa sin sulaymaan baa la siiyey oo ilaahay ku mannays nicma alcabdu addoon baa nicmale innahu sulaymaan awaabun waa mid noqosho badan addoonkaas waa nebiyullaahi sulaymaan id curida calayhi wadkur ka sheekee id wakti nebi allow waxaa ka sheekaysaa id wakti curida la bandhigay calayhi nebi sulaymaan dushiisa bilcashiyi galabkii gelinkii dambe maalinta assaafinaatu loo bandhigay fardihii saddexda ku joogay aljiyaadu ee dheeraynta badnaa aljiyaad assaafinaat aljiyaadu assaafinaat waxaa weeyaan fardaha cajaa'ibkaa weeyaan oo saddex adin labada labada lugoodoo dambe iyo labada jeeni mid ka mid ah ayay dhulka ku hayaan midka kalena saasow qoobka keliya baa farasku sidaas ugu haya saddexna si quman bay dhulka u yaallaan maa waa saddex ku joog weeyaan assaafinaat ayaa la yidhaahdaa waa farda tababaran oo diyaarsan oo macnaha giigsan oo saas u diyaarsan aljiyaaduna waxa weeyaan waa midda orodkeeda iyo socodkeedu asariicatu aljaryi baa la yidhahda orodkeedu deg dega badan yahay kuwaa weeyaan kuwaasaa loo soo bandhig dee ilaahay nebi daawuud iyo nebi sulaymaanna nubuwo iyo mulkibu iskugu dara markaana qofka madaxda marmar in loo soo bandhigo arrimaha socda iyo ciidanka iyo gaadiidka iyo waxaas oo la kontarooloo la hubiyo way fiicanta fardihii baa loo soo bandhigay fa qaala wuxuu yidhi innii anigu axbabtu waxaan doortay xubba alkhayri alkhayrida xoolaha badan waa la yidhaahdaa maalka waa la yidhaahdaa fardaha waa la yidhaahdaa ya khayrka caadiga ah waa la yidhaahdaa innii axbabtu waxaan jeclaystay waxaan jeclaaday xubba alkhayri khayrkaasoo farda looga jeedo fardaha jacaylkoodii yaa ayaan jeclaystay ama innii axbabtu bimacnaa aahartu waxaan doortay xubba alkhayri baan jeclays baan doortay fardaha jacaylkooda ayaan ka doortay can dikri rabbii halkaana intaanu qisay soo dhexgeliyaan oo iyaguna khatartooda leh waxay leeyihiin qisooyinkaas kuwo waxaa ku jira aan sal yaraad lahayn markii intaasoo fardaayo ilaahay baa tiradooda oga loo soo bandhigay aabbihii baaba laga yaabaa inuu uga tegayoo dee nebi daawuude oo galin dambe ay tahay oo sidaas loo hormariyey ayuu arkay quruxdeeda iyo socodkeeda iyo cajaa'ibteeda wuu jeclaystay markaasuu dikri u khaas ahaa iyo uu akhrisan jiray buu ka mashquula can dikri rabbi ilaa qoraxdii ka dhacday xataa tawaarat bilxijaabi saasay ku leeyihiin amba kuwaa ku dhahaya salaadii baaba kaga tagtay war waxaa suurtagal maaha nebiga ilaahay calayhi salaam kama tegine saa maaha innii axbabtu waxaan jeclays jeclaaday xubba alkhayri khayrka jacaylkiisa ayaan sii jeclaysa meeshaas axbaabta iyo xubba waa meesha ku yaalla waxaa la leeyahay tafsiirka a qaadanaysa waxaa weeye fardaha alkhayr horta waa la yidhaahdaayo khayraad badan baa fardaha lagu xasiliyaa howlo badan oo wanaagsan baa lagu gaaraa oo daaco iyo jihaad iyo wanaag ah oo khayr waa la yidhahdaa fardaha innii anigu axbabtu waxaan jeclaaday xubba alkhayri fardaha can dikri rabbii fardaha jacaylkoodii can dikri rabbii cantaasna markaas liajli dikri rabbii rabbigay xuskiisa darti ilaahay xusidiisa darteed xataa tawaarat ilaa ay asturantay bilxijaabi tawaarat maxaa u faacila xataa tawaarad qoraxdii ilaa ay asturantay oo dhacday bilxijaabi xijaabka dadka indhahooda ay ka qarsoonaatay omaa waxaa la yidhi xataa tawaarad ilaa ay fardihii qarsoomeen bilxijaabi fardihiisoo sidaa looma dulmarinaynin isna saa uma daawanaynin yaa ilaa ay ka libdheen oo ka qarsoomeen wuxuu xijaabkaas yahayba ilaahay baa oga xataa tawaarad bilxijaabi sidaa marka ay dhacday oo mufasiriin badani ay leeyihiin wardigaaas u akhrisan jireenba uu halmaabo ilaa qoraxdi ka dhacday ama tawaarad shamsadii ma ahayn fardihii ilaa ay qarsoomeen bilxijaabi sidaa markay dhacday wuxuu yidhi rudduuha soo celiya fardaha calaya dusheeda fardaha la soo celiya waa la soo celiyey fadafiqa wuxuu gudagalay masxan bisuuqi walacnaaq fadafiqa wuxuu gudagalay masxan yamsaxu masxan yamsaxu xaalow masaxayo masxan masixid bisuuqi saaqyada lugaha qoobabka fardaha iyo walacnaaqi luqumaha faraska luqumihiisa luqunta qoorta iyo saaqyada lugaha ah inuu masaxayo ayuu gudagala wuxuu leeyihi qolada leheen wuxuu ku halmaamay werdigii iyo dikrigii can dikri rabbida sidaas ku fasiray fardahan waabay mashquuliyeen kulligood isoo dulkeena ii keena deedna kulligood inuu lugaha jarjaray oo qoorta wada gowracay oo yidhi waa sadaqe halla cuno oo wuxuu gudagalay inuu macnaha ka wada taabanayo ka wada laga wada biraynayo bilaaweynayo halkaas saasay leeyihin taqaruban ilallahi soo ilahay ugu dhowaanaya to gowracay baa marka wax la gowracana lugaha iyo adimadii waa lasii qalaya waa lasii jarjaraya ma ogta masxan bisuuqi walacnaaqi wataasi dheh fuqaraday ha qaateen ha cuneen dikrigii ilaahay bayba iga shuqulisa sidaas way ku fasireen laakiin kuwa dhahaya salaada casar baa kaga tagtay taas lama suuraysan karaa la leeyahy culimmada kale waxay leeyihiin maya saa maaha fadafiqa wuxuu gudagalay masxan yamsaxu masxan xaalow masaxayo masixid bisuuqi iyo walacnaaqi fardihii markii lagu soo celiyey rogaal celintii ayuu meesha fardaha guudkooda maarata timaha halkaa kore ay ku leeyihiin margiyada halkaas jeegada gadaasheeda ah iyo madaxa iyo adimada iyo waxaasoo saas ugu taataabto oo ugu salaaxay oo waxaa weeye karaamayn iyo soo dhoweyn fardaha la sharfid ah xoolaha iyo qofka maaragtay isaguna aad buu u yaqaanay baa layidhi fardaha iyo nidaamkooda iyo waxaas nebi sulaymaan markaasuu sidaas gacanta u marmariyey sidaa u salaaxay sidaas madaxa iyo magaranaysaa luqunta iyo adimada iyo sidaas ayuu ugu taataabtay war tafsiirka hala qaataa lyii fadafiqa masxan bisuuqi walacnaq marka iyadana waxaan leeyahay dee nebi sulaymaan farda aan waxba gelin inuu qoobabka jiro oo wada laayo oo yidhi salaaddii iga tagsiiyeen iyagii baan ka goynayaa war waxaas meesha yaan la dhihin baa la leeyahy kuwa kalena waxay leeyihin waa la dhahayaayo waxa weeyaan qolooyinkii gaalada ahay nebiga iyo markii saxaabadu ku duuleen kuwii digsiyaashoodii la rogayey kuwii geedihii la jarayey waxyaalihii noocaas ahayo kale ay la midta iyo may lamid ma la mid maaha qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad fatannaa waxaanu fitnaynay sulaymaana nebi sulaymaan baan fitnayn waalqaynaa waxaanu ridnay calaa kursiyihi kursigiisa waxaan ku ridnay ku tacalluja alqaynaada calaa kursiyihieda jasadan jasad baanu ku ridnay mafcuulkii ka dhe jasad baan kursigiisii lagu soo tuuray lagu riday nebi sulaymaan uma anaaba waa noqday yaa nebiyullaahi sulaymaan hafwadii iyo zalladii iyo wixii ayuu ka noqday halkan baa ka daran waxa ay sheegaan ilaa maanta dadka bulshada waxaa la yidhaahdaa dee nebi sulaymaan iyo nebi daawuud iyo dadkoo qalbigooda iska maran yahay baa qisooyinkii hore oo sheekadii dheereed intay makansatay oo lagu shubay bayba iska degtay ilaa maanta kuwaasaa warqada u kala daawacanay waxay leeyihiin waa khaatamkii nebi sulaymaan iyo waa warqad halkaa ka timid iyo waa kadaa fulaan oo haddii aan kabba ka jirin howlo kaleo iska wataan ah marka qofku hadduu marka hore baa leeyahay wax khaldan si khaldan wax loogu sheego aamino qalbigiisoo saafi aho wixii lagu shubo iska aqbalaya waxay ku reebaysaa taaiir badan inay si waxa uga baxaan ay aragta marka nabiyullaahi sulaymaan ilahay wuxuu waa fidnaynay wa alqaynaa calaa kursiyihina jasadan baan ku ridnay uma anaaba tan waxaa ugu sahlan sida xadiidka saxiixa ku timid nebi sulaymaan ayaa wuxuu yidhi ku dhaarta toddobaatan dumara riwaayadaas inaan caawa u wada tegaya xaasnimo xaasas ah mid kastaa oo ka midana wiil faras ku dagaalama ay ii dhasho yujaahidu fii sabiili illahi wiilal kaloo iska badan maaha oo tol badinaye ilaahay diintiisa u dagaalama mid kasta ay dhasho dhaartaasoo mara in shaa allahuna ma dhihin intiiba wuu wada maray dumarkii waa u wada tegay hal mida kama uuraysan ilaa hal islaana baa uuraysatay iyaduna ilmo yar dhinaciis ilmo jeexay dhashay nebigu wuxuu yidhi hadduu in shaa allahu dhihi lahaa waa u dhalan lahaayeen fii sabiili lahi way ku jihaadi lahaayeen fursaanan ajmacuuna iyagoo ah xadiidka imaam bukhaari baa warinaya marka tii jasadka dhashay dhinaca jeexa ilmaha jasadkiibaa kursigiis lagu soo tuuro waa ilmihii dabeedna isagiina waa isgarta uma anaaba waa isagii aan markii hore in shaa allahu dhihin halkaana ibnu kaiir wuxuu yidhi waqad awrada bacdulmufasiriina aahaaran kaiiratan can jamaacati min aselaf aathaar tiradii ka badatay oo jamaaco selafka laga keeno laga wariyo baa halkaan ay wariyaan mufasiriinta qaarkood badankeedu buu yidhi wa akaruhaa ow kulluha badankeed ama kulligeed mutalaqaatun min alsraa'iiliyaat yahuud iyo meelbaas baa laga soo xigta in badanoo ka midana waa wax aan macquul ahayn uma anaaba taasna intaa ogow saa uga tag marka khaatimkii iyo xaaskiisii iyo xagguu u dhiibtay iyo hadhow markuu soo baxay cid kale isku soo suuraysay iyo arrimahaas oo dhan kullu haadihi ariwaayaat khuraafaatun wa abaadiil raddaha almuxaqiquuna min alculamaa'i ayaa radiyey kabni kaiirin waalfakri iraazi waalbaydaawi waannasafi wagayrihi raggaaso dhan waa dilay uma anaaba qaala wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow nebi sulaymaan ikfir lii ilaahay ii dhaaf wahablii ihibe mulkan mulk oo laa yenbaqii aan u dow ahayn liaxadin axad oo min bacdi aniga gadaalkayga ma aha xasadnime mulki cid dambe waxbaha siin maahee ilaahayow mulki wanaagsan oo aan ku hirgeliya diinta ilaahw kaa iihibe wey innaka adigu ilaahayow anta adigu alwahaabu baa tahay allah siin badan ilaahu kaasaat kaiiru lcadaabat fasakharnaa waxaan u sakhrinay lahu isaga nebi sulaymaan alriixa dabayshii baan u sakhrnay tajrii xaalay dareeraysa dabayshu soconayso biamrihi isaga amarkiisa dee waxaan dabayla socdaay ummaddan amarkeeda kuma socdaan ilaahay baa watee laakiin tii nebi sulaymaan xilligiisa isagaa meeshau raba bay u aadaysaa ilaahay baa meeshau raba inay u aado yaa uu sahlay dabayshii baa loo sahlay waa iyadii bil meel loo socdo gelinka hore ku tegaysa gelinka dambana bil kale meel loo socdo guduwuhaa shahrun wa rawaaxuhaa shahr tajrii xaalay dareerayso biamrihi amarkiis ruqoo'an xaalay tahay dabayshaasi mid wanaagsan dabacsan layina ah dayibo ah xayu asaabana tajriida ku xiro xayu ay dareerayso meel makaan asaaba araada isagoo uu doonay araada ay qasada meel allaale meeshu u qasdo ama damco bay u dhaqaaqaysaa sakarnaana waa ku xiri kadha xayu araada washayaadiinana waa u sakrinay fasakarnaa lahu riixa halkaa ku xir arriixadaa ku cadaf arriixa baan u sakr washayaadiinana waa u sakrinay shayaadiinta ka bedelo shayaadiinta lafteeda ka bedelo kulla bannaa'in mid wax dhisid badan dhammaantiis iyo waqawaasin mid quusid badan biyaha ayaan u sakrin shayaadiinta kuwa guryaha dhaadheer ee xooga badan dhisa iyo kuwa quusa badda labadaba waa u sahal dhismayaal cajaa'iba kuwa sameeya iyo kuwa badaha lulu-a iyo marjaanka iyo wixii la raba ka soo gura baan u sakrin wa aakhariina kuwa kalena waa ya waa u sakrin ama kuwa shayaadiinana kulla bannaa'in iyo waqawaasin iyo wa aakhariina kuwa kale oo shayaadiinta ka mid a muqaraniina xaala yihiin kuwaas kuwa la xirxiray fil asfaadi silsilado shayaadiinta kuwa madax adag baa ku jira markay nebi suleymaan amarkiisa diidaan waa la figaynaya waa la ciqaabaya muqarariina waa lasku figaynaya waa lasku xirxiraya fil asfaad silsiladaha lagu xiraya waa la waa la qabiraya kuwa saas loo xirxiray iyo kuwa shaqaynayo amarka qaadanaya dabeedna ilaahay wuxuu yidhi haadaa waxaas cadaa-unaa hanaga sismadayadi weeyaan ee famnun mannayso ciddaa doonto yaa wax ka sii oo amsig ama hayso biqayri xisaabin haadaa cadaa-unaa weeye sismadayadi oo biqayri xisaabina ku xir xisaab la-aan ama famnun faacilkeeda ka xaareeyo famnun mannayso biqayri xisaabin xaala ku suganta ama cadaa-unaa weeye biqayri xisaabin xaaluu yahay mid la xisaabinaya keyrkiis waina lahu waxa u ahaaday nebi sulaymaan cindanaa agtanada la zulfaa la qurbaa bay ka dhiganta dhowaansho iyo waxusna ma'aabin marjic wanaagsan ayaa u ahaaday wadkur waxaa kaloo ka sheekaysaa waa qisadii saddexaad ee suuradda lagu sheego cabdanaa idaafadu waa tashriif annaga addoonka nagi ayuuba ayuubaha nebi maxamedow calayka asalaatu wasalaam addoonka yagii saalixa ahaa nebi ayuub bal ka sheekee isna la itixaamay oo sabray id waqti naadaa rabbahu rabbigiisa ou dhawaaqday oo muxuu yidhi annii aniga massaniya ilaahay waxay taabtay ashayddaanu shaydaan baa i taabtay binusbin buuna igu taabtay ilaahayo iyo daal iyo mashaqo iyo wacadaabin cadaab ma aha shaydaan baa jirada igu keenay maaha jiro adag baa nebi ayuub ku dhacday nebi ayuub taxaanaad daran buu mara qur-aankaa tilmaamay ee waxa weeyaan qofku markau dhibaatoodo shaydaankuna waa sii waswasaynaya oo rajaduu ka dilaya oo dhibaatou ku samaynaya oo meelow damcaya inuu ka soo galo ilaahayow shaydaan baa wuxuu igu taabtay binusbin daal iyo mashaqo iyo wacadaabin cadaab shaydaan buu u nisbeeyadoo wixii dhiba iyo wixii xun shaydaankaa edab ahaan in loo tiiriyaa fiican inkastoo ashyaadoo dhan dhammaanteed khayrkeeda iyo sharkeeduba min allaahi ka ahaadeen khayruhaa wa sharuhaa min allaahi tacaala ashyaadoo dhan iyadoo ay sidaata ayuub nebi ayuub maalkiisii waa laga asiib ehelkiisiina waa laga asiib jirkiisiina waa laga asiib muddo badan buu sidaa ahaa baa liihi hadda suurat alambiyaa baan ku soo qaadanay qisadiisa halkaasaa lagu soo sheegay markuu dhibaatadaa badan muddo joogay oo ilaahay hadda tuugay oo baryaday waxaa la yidhi urkub ku dhufo birijlika lugtaada dhulka ku dhufo haadaa midkaani markaas muqtasalun waa mid lagu mayrto waa biyo lagu qubaysto baaridun ee qabow iyo wa sharaabun sharaab la cabo wey cidda la leeyahay lugta ku dhufo jibriil mayaa mise maahee waa nebiga laftiisa nebi ayuub markaa dhulka saa ugu dhufatid haadaa muqtasalu meeshaa waxaa ka soo butaacaya biyo biyahaas waa biyo lagu mayranayo wax allaale jirka wixii xanuun ahaa baa mululuq ka noqonaya oo biskoonayaa qofka washaraabna weeyo wixii hoos cudur ku jiray iyagana kuwa la cabayo baa daawo u noqonaya haadaa muqtasalun baaridun wa sharaab muqtasalkaasoo baaridu iyo sharaab kaleoo isaguna wanaagsan oo qabow oo heer sara daahir iyo baatinba daawadii wataaba baa layidhi sidaas baa layidhi dee laba ilood baaba loo soo burqiyado midna waa laga mayranayaa midna waa laga cabaya wuu biskooday sidiibau yeela ilaahay waa shaafi wawahabnaa lahu markaa waxaan u hibaynay nebi ayuub ahlahu ehelkiisii iyo wa milahum macahum la midkood oo macooda ah waxaa la tilmaamay dadkii ka dhintay awlaadiisii intii dhimatay baa loo soo nooleeyey in la egna dibbay uga dhasheen laakiin raasigu wuxuu leeyahay faqru raasigu sida u dhowaanshaha badan waxa weeye ilaahay baa caafimaadkiisii yaa ugu raaxeeyey iyo maalkiisii iyo awooddiisii deedna intii ka dhimatay oo kalea dib ka dhalatay intii u joogtayna waa u joogtay nasligiisii baa bartay waa loo laalaabay dib bay ka dhasheen iyo kuwii dhintaa loo soo nooleeyey intaa keliya weeye farqiga udhexeeya labada tafsiir saasaan u samayn wa milahum macahum kolleyba baa ilaahayna yidhi subxaana wa tacaala maxaan saa u samaynay raxmatan minaa raxmatan liajli raxma raxmad darteed oo minaa annaga xagga iyaga ka ahatay ilaahay iyo wa dikraa waliajli dikraa yaa waansan darteed liulil albaabi in lagu cibro qaato dadka ulul albaabka ee caqliyada wanaagsan leh inay ku cibro qaataan ayaan ugu talagalay maxaay tahay cibro qaadashadu dadku inay ogaadaan sabirka ciribtiisu inay tahay faraj qofkii sabraaye faraj baa ka dambeeya wey faraj ayaa loo furaya waxaa lagu yidhi oo kale waqulnaa lahu bay ka dhiganta waxaanu ku nidhi wakud qaado biyadika gacantaada waxaa ku qabsataa diqthaa xirmo laamo rubcaah boqol laamood oo hal xirmo ah soo qabso gacanta ku qabso fadrib ku garaac bihi diqfigaas iyo xirmadaas xaaskaada ku dhuf walaa taxnad hana xinsinin ha xinsinin ha xinsi ha ku dhici dhaar baad dhintidhay baa layidhi markuu xanuunsanaa baa uun si uun siyaalaha ka midu ilaahay og yahay unbau xaaskiisi wax uga tawday deedna wuxuu ku dhaartay inuu boqol ku dhufto boqol jeedan hadduu xanuunkaa ka kaco inuu boqol ku dhufto ayib qisooyin bay halkaan raraan oo soo sheegaan deedna waxaa la yidhi waxaa soo qabsataa laamo boqol ah oo hal xirmo ah iyagoo sidaa isku ah hal marsaa ugu dhufo kow laga tirin maayo boqolkiiba mid kasta markay qofka taabato isla isdiisaan boqolkiiba waa waa way dhacday waxa weeyaan mid dhaartiisii aan fulinna ha noqonin oo wixii iska daaya mid inta gabadhii wixii ku dhufta dilo oo dhibaato u geystana ha noqonin markii boqolkan sidaan ugu dhufto gabadhiina dhibaato gaari mayso dhaartii mid ka baxay oo iska daayay arrinta ku dhaartayna ma noqonayo walaa taxnad ha xinsinin dhaartaadii ku baarinimo samee ha ka bixin macnaha la imow sidii buu sameey dhaartii sidaasoo markaas kaga badbaada ilaahay wuxuu yidhi innaa wajadnaahu waa yahay waa aayad kale innaa wajadnaahu saabira waqud biyadika diqfan fadrib bih walaa taxnad innaa anagu wajadnaahu ilaahay wuxuu yidhi aayadda aakhirkeed waxaanu ka helnay nebi ayuub saabiran baan ka helnay dhibaatada mid ku sabra nicma alcabdu addoon baa nicmo leh almaqsuusu bilmadxi waa huwa waa ayuub wey innahu isagu awaabun waa mid noqosho badan isaguna ilaahay xaggii u noqosho badan toobadkeen iyo cibaado la imaatin badan kaa weeya wadkur waxaa kaloo ka sheekaysaa cibaadanaa addoomadanadii cabdanaa maa hadda ambiyo badan baa la sheegayaa cibaadanaa addoomadanadii ka sheeke ibraahiima iyo wa isxaaqa iyo wa yacquuba ah saddexdaas rasuul iyagana ka sheeke waa addoommadanadaas ibraahiim iyo isxaaq iyo yacquub ulil aydi awoodda u saaxiibka ahaa iyo walabasaari yaa ictibaarta iyo arkidda qalbiga basiirada u saaxiibka aha alaydi meel kastoo aayad ku aragtay ha iska moodin yaddan jaarixadaayo gacanta ah alaydidan hadda waa awood rusul ilaahay siiyey bay ahayd ulil aydii bay ahayd rususha iyaga ah awood maxay awood u lahayd fil cibaada cibaadada ilaahay dadka karsiinta iyo awoodda u siiyey inay la yimaadaan iyo walabsaari bimacnaa walbasaa'iri fi ddiin basaa'ir diinta dhexdeeda ilaahay qalbiga u geliyey ayay u saaxiib ahaayeen ahlulquwa fii cibaadat illaah wa ahlulcuquul caqliyaal nuurayana waa lahaayeen sidaas buu ku tilmaamay imaam dabari markuu aayadda sharaxay ilaahay wuxuu yidhi innaa anaga akhlasnaahum ku khasisnay rusushaas saddexda ah bikhaalisatin bikhaslatin khaslo-oo khaalisatin saafi ah ee gaar ah saddexdaa rasuul ibraahiim isxaaq yacquub waa isdhalayna moogta waa taranka silsiladda ibraahiimbi wakaa tarankiisi weeye waxaanu ku khaas yeelnay bikhaalisatin bikhaslatin sifo oo khaalisatin khaalis ah macnaha sha'nigeedu weyn yahay oo maxay ahayd baa layidhi adduunyada ma fiirinay aakhiray keliya ka fakeraya waxay u camal falayeen aakhiro adduunkana hami kagama jirin waaba tano waxaa la yidhi innaa akhlasnaahum bikhaalisatin baanu ku khasisnay dikraddaari sifadaasoo hiya iyadu dikraddaari daarta dambe xusuusteeda ah waxaa lagu khasisay sifo saafi ah ee khaas ah iyaduna sifadii waa tanoo waa dikra daari weeyaan daarta dambe daartaa dambe xusuusteeda iyo tadakurkeeda ayaanu ku gaaryan wa innahum saddexdaa rasuul cindanaa hanaga agtannada la min almusdafayna alakhyaar la min almusdafayna bay ka mid ahayn kuwa la doortay alakhyaari ee akhyaarta ah haa kuwa ilaahay doorta ee almukhtaaruuna almujtabuun ee laga doortay ummadda ee akhyaar baariyaal ah kuwaas weeyaan almusdafayna alakhyaar kuwaas bay ka mid ahaadeen wey wadkur waxaa kaloo ka sheekaysaa nebiyullaahi maxamedow calayhi salaatu salaam ismaaciila iyo walyasaca iyo wadalkifl dalkifligan iyo saas unbaa magaciisa la sheega halkaa horaa looga socdaa waxa weeyaan sidaa rususha kale iyo qisooyin badan iyo qur-aanku sidaas maaragtay sidaan buu kaga gudbaa ismaaciil iyo walyasac iyo wadalkifl wa kullun mid kastaaba min alakhyaari buu ka mid ahaaday akhyaarta ayuu ka mid ahaaday waxa wey kuwa ilaahay doortay kuwa weeyaan aad rabtid inaa la rabo inaad nebi allo ku dayatid sabirka iyo dhibaatada dulqaadkeeda baa kaga dayanaysaa haadaa kaas aan kaaga soo qisoonnay oo rususha taariikhdoodii ah dikrun dikri weeyaan haadaa dikru waa xus wanaagsan waa xus wanaagsan oo adduunka ah waa sharaftii ambiyadaas siday ahaayeen laga taariikheeyey wa inna lilmuttaqiina kuwa alla ka yaabayna waxaa u ahaaday la xusna ma'aabin marjic wanaagsan baa u ahaaday jannaati cadnin nagaadiga jannadeedaa u ahaatay waay bedel ka dhig bayaanna waa lagu ogolyahay jannaati cadni la xusna ma'aabin baa u ahaaday muttaqiinta janaati cadn ah ama janaati cadnin baa u ahaatay mufataxatan xaal ay tahay mid la furay lahum iyaga alabwaabu abwaabuhaa bay ka dhintay albaabadeeda iyadoo loo furay waxaa weeyaan janno bay leeyihiin nagaadi ah albaabadana waa loo ballan daaru اlkhuldi daaru اnaciim ya jannaatu cadnin albaabadiina waa wax la sugayo inay soo galaanoo waaba loosii ballaqaya oo malaa'igta ka shaqaysaanta jannada markay arkaan mu'miniinta albaabada sii ballaqayaan waana salaamayaan waana saasaa loogu dhooban yaho dadka mu'miniinta ayaa lasoo dhoweynayaado sidaa hadda dadka loo soo dhoweeyo tusaalena uma noqon ka dheh laakiin iska sambal ah waxa weeyaan oo la ararkay dhinacyadii sidaas malaa'igtu istaagayaan waay iyagoo aad u qurux badan markaasaa kuwaana la soo dhoweynaya marka markaa marti iyo ay ku imaanayso e waa la yaqaanaa suuratu zumar wasiiqa aladiina kafaruu iyo wasiiqa aladiina ataqow labadaas siiqa kuwana markay yimaadaan baa albaabka la furayaa naarta si aan qiica iyo kulaylku usii bixinay markay saa u yimaadaan loogu shido oo loogu cakiso kuwana wa futixad abwaabuhaa albaabadiioo lasii ballaqay oo saxansaxadii iyo naacawdii iyo udgoonkii iyo sharaftii bay imaanayaan haddana markaad marti iyo qofku dee dad u yeerto dee albaabkii usii diyaarinayaa kasii furaya u soo dhoweynayaa maaragtay iyo nidaamkii uu ku keenaya marka dadkaani saana loo sharfaya mufataxatan baa ilah yidhi lahumul abwaab waa dad la maamuusayo dadkaani muttaki'iina xaal ay yihiin kuwa suxulaystay suxulays fiihaa jannada dhexdeed siqilays ama suxulaysa suxulka saa kuwa umutay jannada dhexdeeda sariiro dushood yadcuuna waxay u yeedhanayaan fiihaa jannada dhexdeeda bifaakihatin faakiho kaiiratin tiradii ka badatay iyo washaraabin sharaab ayay u yeedhanayaan oo maxay taha middaani meesha baahi iyo gaaja ma taal wax iska macmacaansi iyo iska faakahaysi bay wax ugu yeeranayaan waxyaalaha la daneeyo oo dhadhanka wanaagsan oo cajaa'ibkayo jannada yaal faakaha tiradii ka badatay magacyadeeda aynaan aqoon muuqaalkeeda aynaan matelan karin dhadhankeeda aynaan qiyaasi karin waxaase iskaga yeeryeeranayaan haddayba niyaddooda kusoo dhacdaba waa u taallaaba marka waxaa weeyaan yadcuuna fiiha waxay u yeeranayaan dalbanayaan soo dalab dalab sheega sooma dhahan ku hadda dadka wax ka qaada iyo meelaha maarata markii lasoo fadhiiso makhaayadaha iyo waxa weeyaan waxay iska dalbanayaan waxyaalaha wanaagsan bay dalbanayaan bifaakaatin kaiira khudama u joogto waa la iskaga shaqaynaya waana iska taladud iyo macaansiye taqadi iyo dheef iyo dhacaan ha ku galo iyo axoog ku yeelatid iyo aa ku kordhid maaha liannahu laa juuca fi ljanna jannadaba gaaja kama jidho sharaabkii mayaa sharaabkiina waa u yeeranaya bifaakahatin kaiiratin baa ilaahay ku daray iyo washaraaba waxa oo sharaab iyo barwaaqa ah ayay u yeeranayaan darsigeen intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab